hay-adda maaraynta daawada soomaaliyeed oo ka mid a hay-adaha hoos yimaada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay shirka wadatashiga saamileyda daawada iyo agabka caafimaadka shirka ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee hay-adda maaraynta daawada dhakhaatiirta daneeyayaasha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo mas-uuliyiin ka socdo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya agaasimaha guud ee hay-adda maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya faarax maxamed sharaaba ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay shirkan kulankan wuxuu gaaran yahay muhiimadda ay leeyihiin dadka oo stakeholderska ka ah shaqadan la xiriirto regulationka daawada iyo agabka caafimaadka dabcan sida aa arkaysaan waa xeerar oo lagu maamulayo daawada iyo agabka caafimaadka marka waxay u baahan yihiin intaan la intoosgaraynin in oo aragtida dadka saamileyda waxaan waa inay arkaan inay ay ay wixii aan markaas aan la jaan qaadayn inay aragtidooda ka dhiibtaan sidoo kaleeto iyo dadweynaha intaba oo ay markaa ay bulshada rayidka iyo ay matarayso marka waxaan arrintaas oo oo aan muddo soo wadnay waxay farxad iyo guul noo tahay in ay stakeholderskii ay nagala soo qayb galeen qaar ka mid ah oo ay maaragtay inputkooda iyo taladooda ay ku yeelanayaan xeerarkan inta aanan la ansixin xeerarkan waa xeerar daba socdo sharciyada dalka uu leeyahay na sii faahfaahinayo shuruucda markaas daawada ee jira oo ah shuruuc oo shuruucdii hore oo dalku lahaan jiray marka xeerarkaas waxay aan ku guuleysanay inaan abuurno inaan aan maaragtay develop garayno annagoo kaashanayno khubarooyinka ama hay-adaha nalamidka ah ee waxaan ka shaqeeya cabdiweli cabdulaahi muumin oo ka mid a madaxda shirkadaha dalka keena daawada ayaa bogaadiyey shirkan runtii aada ayaan ugu faraxsanahay maantay inaan kasoo qayb galno shirkan loo hadlaayo nidaamyada daawada oo runtii xilli badan soo jiray haddana maraya heerkiisa gabgabada ah runtii shirkadaha daawada keena iyo isbitaallada sidaa ognahay adkana ogtihiin xilli adag ayay kusoo shaqeeyeen duruufyo adag waxaan isleeyahay markaani waa markii horumarkooda kor uu kici lahaa shirkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta iyo ilaalinta tayada daawooyinka la keena dalka soomaaliya iyo in looga taxadiro badqabka daawada